sida aad warkaba ku maqlayseen kooxda al-shabaab ayaa sheegtay inuu dhintay askari labaad oo faransiis ah oo ku dhaawacmay howlgalkii ciidamada faransiisku ka fuliyeen deegaanka buulamareer ee dalka soomaaliya al-shabaab waxay sheegeen in askarigan uu ahaa abaanduulihii howlgalkaasi isagoo dhaawacan ah lagu qabtay dagaalkaasi waxaana ay sheegeen inay u gudbiyeen goob cusbitaal ah si loogu daweeyo balse uu markii dambe dhaawacii soo gaaray uu u geeriyooday sheekh maxamed faarax cali al ansaari oo hore uga tirsanaan jiray ururka al-shabaab haatanna dowladda soomaaliya u qaabilsan dhaqanelinta dhallinyarada al-shabaab ka soo goosta ayaa idaacadda v oda u sheegay in xogta ay ka helayaan gudaha al-shabaab ay xaqiijinaysa in askarigaasi uu dhintay sidoo kalena uu nool yahay lahaystii faransiiska ee gacanta ugu jira al-shabaab wariyahayaga maxamuud mascade oo stuudiya la fadhiya ayaa goo dhoweyd qadka teleefoonka ee muqdisho kula xidhiidhay alansaari wuxuuna ugu horreyn weydiiyey faahfaahinta uu ku hayo weerarkii buulamareer iyo khasaaraha ciidanka faransiiska ee howlgalkaasi fuliyey mascade khasaaraha qolooyinkai oberethonka soo qaaday ama oo ka socday dowladda faransiiska wararkan gudaha ka helayna waxay sheegayaan inuu yihiin laba askari oo mid uu dhaawac ay meesha isagoo marka horeba oberethonka ku dhintay nina dhaawac ahaan oo maleeshiyaas al-shabaab wixii ka haray oo meesha wixii ku dhintay wixii ku dhaawacmaana wixii ka haray oo gacanta u galay kadibna dhaawacii uu u geeriyooday marka wararka aan gulaha ka helaynay labadaas nin oo faransiiska ah oo qolyihii oberethonka ama weerarka soo qaaday kamid a inay qolooyinkaas maleeshiya al-shabaab gacanta ku hayaan waxaan kaloo wararka kaloo aan helayna waxay sheegayaan in meesha dad badan oo ajanabi oo maleeshiya al-shabaab u dagaalamayay iyo kuwa soomaaliyaba ay meesha khasaare ku gaaray iyo dhimasho iyo dhaawaca ayna dhimasho u badan yihiin oo gantaal oo ku dhacay dhismihii ama hooygii guriga ay ku jireen marka kolley labada qalab oo khasaare gaar waata marka faransiisku waxay sheegeen in nin askari ah laga dilay midna uu dhaawac u malaynayaan inuu ku maqan yahay adigu marka xogta dhinaca al-shabaab kaa soo gaaraysa maxay sheegaysaa ha arrinta sidaas waaye wararka aan helayna waxay sheegayaan oo ugu dambeyntii hadda inuu afar iyo labaatankii saaco lasoo dhaafay nin askarigii dhaawac ay haysteen oo gacantooda ku dhintay oona iyagu dilina uu dhaawacii u geeriyooday nina uu operationku intuu socday dhintay marka khasaaradu labadaas waaye laakiin annagu arrintaas waxa ma soo dhaweyneyno shacab soomaaliyeeda meesha suuqa ka dhacay shacab soomaaliyeed dhibaata ku gaartay dad waa garta laakiin oo guryahoodii usoo hido hurhurdo shacab ah wax gaareen waa soo dhaweyneynaa khasaarada gaartay maleeshiyada al-shabaab laakiin waxay ahayd inay isu maraan dowladda soomaaliya oo ciidamadeena qalabka sida gacantiian operationkaas ay qaadaan ayagu waata alasaari xaggee ayay marka ku hayaan meydka iyo dhaawacaba xaggee loo malaynayaa inay joogaan nimankaas dhaqankoodu waxa waaye markuu caawa ceelbuur jooga hamin dambe diinsoor uu joogaa ama qoryeelou joogaa ama wuxuu joogaa jilib marka dhaqankooduba way guurguuraan oo waxa waye meelaha kaymahay ku nool yihiin oo duurarkii kaymaha iyo meelaha aan dadku joogin marka meelahay ku haayaan lama ogaan karo dhaqdhaqaaqoodana aadaan ula soconnaa annaga aadaan ugu hawlanahay laakiin meelaha ay ku hayaan koley dhulka kaymahayo area diinsoor area halkaas ay markii hore ula qaxeen oo la baxeen operationka markuu dhacay waabi meesha uguma baryin walamareer way faarujiyeen oo maalinka waxay isdhehayeen waa gantaaliya waxbaa laydinku duqeyn doonaayo weeraraan lasoo qaadi doonaayo osaan lainkagama hari doono marka way isaxaabeenoo way ka qaxeen meesha area kaymahaas dinsoor qoryooley iyo dhankan hawai weli webigan shabeelle shabeellada hoose meesha ku dhamaado area hawai la yidhaahdo halkaasay la galeen hadda saacadahan meelay kusuganya ma sheegi karna laakiin way la guurguurayaan oo meydkii bay la qaxayaan ayagiina de waa qaxayaan oo kaymahay ku jiraan oo ilaahay baa ciriiri geliyey marka meelahaas kaymahay ku dhuundhuumanayaan waa gartay al-shabaab waxa ay leeyihiin denis alakis ma dhiman oo weli waa uu nool yahay faransiiskuna waxay leeyihiin ninkaasi waxa uu ku dhintay weerarkii aan buulamareer ku qaadnay marka adigu xogta aad helaysaa denis alex ma nool yahay maxaa wara oo geeriya nolol aad ka haysaa denis alex wararka si aan ku helayna hadda wuu nool yahay mana ku sugnayn goobtaas iyo gobolkaas midna elex bishii hadda dhamaato sanadkii hadda dhamaaday labada kun iyo labaiyo tobanka u dambeysay sideed iyo labaatankeedii waxaa laga joogaa hadda lix iyo toban beri malaha wa wuxuu ku sugnaa degmada ceelbuur ee gobolka galguduud marka warbixinta aan helayno siday sheegaysa dhan elex waa nool yahay gobolkaas iyo goobtaas operation ka dhacayna midna kuma sugneen wuxuuna ku jiraa hadda gacanta maleeshiyada al-shabaab warbixintaasaan ku helay waa gartay marka xilligan hadda ma dhinaca waxa uu jiraa gobollada dhexe mise gobollada koofureed ayuu weli joogaa sidaad warka ku helaysaan ya horta sidaad sida ay dadka inta badan og yihiinba maleeshiyada al-shabaab koonfurta awoodday kuleeyahay markii la wiiqay oo dowladda goboladii intii badan gacanta ku dhigtay oo meelihii ugu waaweynaayo ay teen lagala wareegay hadda dhankaa iyo waqooyi bay u guurguurayaan iyo yabaan muhaajiriintii badankooda way baxeen waxna way joogaan dhankan hadda puntland iyo erio iyo central soomaaliya keymaha central soomaaliya ilaa erio udhexeysa ceelbuur wabxo xaraaf dheere iyo xataa gobolka mudug qeybay ka galeen marka dhankaas waqooyiga u badan yihiin hadda buuraleydan hiiraan qeybo kamida way ku jiraan marka dhankan koonfurta waxaad moodaa inay kasii dhammaanayaan oo u dhammaanayaan dhankan kenya iyo dhankaas goboladaas waqooyi marka kolley meeshaas rasmiga ayay ku hayaan lama ogaan karo nimanka dhaqankooda waxa waaye caawa markuu joogo jilib hamiin dambe wuxuu joogaa hiiraan iyo meel kasii fog marka meel si rasmiga u jooga ma jiro way dhumashaalaystaan marka sidaasoo ay nin taransi ku jira waaye nin meel loogu sogaagi kara ma
sheekh maxamed faarax cali al ansaari oo hore uga tirsanaan jiray kooxda al-shabaab haatanna dowladda soomaaliya u qaabilsan dhaqayncelinta dhallinyarada al-shabaab ka soo goosata oo isagoo jooga magaalada muqdisho qadka telefoonka ugu warramayay maxamuud mascade oo stuudiya la jooga dhinaca kalena madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa sheegay in ciidamada maraykanku ay taageero xadidan oo dhinaca farsamada ah siiyeen ciidankii faransiiska ee fuliyey howlgalkii guuldaraystay ee ka dhacay deegaanka buulamareer wargeyska the washington post ee ka soo baxa magaaladan washington ayaa qoray warbixinta arrintaasi ku saabsan maxamed cabdi xasan sandheere ayaa soo koobaya siday warbixintu qorayso dayuuradaha dagaalka ee maraykanka ayaa badhitaaray howlgalkii soo badbaadintaha ee guuldarraysta ee faransiisku ka fuliyey dalka soomaaliya aqalka cad ee maraykanka ayaa xaddii shalay shaaciyey arrintan oo ah mid ka mid ah howlgallada dagaal ee aadka u yar ee maraykanku sida cad u qirtay marka laga hadlayo howlgalladiisa bariga afrika warqad uu qoray koongareeska ayaa madaxweynaha maraykanka barack obama uu ku sheegay in dayuuradaha dagaalkaee maraykanku ay bixiyeen taageero kooban oo dhinaca farsamada ah taageeradaas oo maalintii jimcihii ay siiyeen ciidanka faransiiska mar ay isku dayayeen inay soo badbaadiyaan nin ka tirsan sirdoonka faransiiska oo saddex sannadood ka hor la qabsaday howlgalkii khatarta badnaa ee uu feliyey ciidanka faransiisku ayaa guuldarro ku dhammaaday kadib markii ay xabadaysweydaarsadeen dagaalyahaniinta ururka al-shabaab ee soomaaliya lahaystahan oo loogu yeedho magaciisa sirdoon oo ah denex alex ayaa la rumaysan yahay inuu dhintay halka askari faransiisa oo kale la sheegay inuu maqan yahay obama ayaa sheegay in dayuuradaha dagaalka ee maraykanku ay muddo kooban galeen hawada soomaaliya hawada soomaaliyana ka baxeen siddeedii fiidnimo xilliga magaalada washington waxa uu intaasi raaciyey inuu isagu oggolaaday howlgalka hase yeeshee faahfaahin intaas ka badan ma bixinin sarkaal ka tirsan gaashaandhigga maraykankaon magaciisa xusin ayaa sheegay in dayuuradaha dagaalku fadhigoodu ahaa saldhigga lamonier oo ku yaala dalka jabuuti warbixinta ayaa qortay in milatariga maraykanku saldhiggaasi ku hayo tiro badan oo ah dayuuradaha dagaalka ee aan duuliyaha lahayn iyo weliba miigaga dagaalka noocooda f shan iyo toban kuwaas oo loo adeegsada howlgallada ay ka fuliyaan dalalka soomaaliya iyo yemen sarkaalkaas gaashaandhigga ka tirsan ayaa ka gaabsaday inuu sheego nooca dayuurada loo adeegsaday howlgalkii jimcihii soomaaliya laga fuliyey isagoo intaasi raaciyey in dayuuraduhu ay miigag ahaayeen ee aysan ahayn kuwa keligood duula aqalka cad ayaa sheegay in master obama uu ku khasbanaa in wixii dhacay uu koongareeska ku wargeliyo muddo afar iyo labaatan saacadood gudahooda isaga oo raacaya qaanuun lagu magacaabo awoodaha dagaalka sababtuna ay ahayd in dayuuradaha dagaalka ee maraykanku ay galeen hawo dal kale kana qayb qaateen howlgal dagaal warbixinta ayaa intaasi ku dartay in la isweydiinayo waxa obama ku keenay in gaar ahaan howlgalkan soomaaliya ka dhacay uu ka warbixiyo isagooo mararkii hore ka aamuusi jiray howlgallo kale oo ciidanka maraykanku ay soomaaliya ka fuliyeen afhayeenna u kala hadlay aqalka cad iyo wasaaradda gaashaandhigga maraykanka ayaa labaduba ka gaabsaday ka warcelinta weydiimahaasi warbixintan uu qoray wargeyska the washington post ayaa sheegtay in dayuuradaha aan duuliyaha lahayn ee maraykanku si joogtaa u dulhehaabaan hawada soomaaliya marmarka qaarna ay bartilmaameysadaan xubnaha ururka al-shabaab warbixinta ayaa intaasi ku dartay in xoogaga howlgalka gaarka ay horey u galeen soomaaliya sida kii dhacay bishii juun ee sannadkii hore markii la haystayaal lagu soo badbaadiyey warqad kale oo koongareesku u qoray bishii juun ee sannadkiina dhaafe ayaa obama uu markii ugu horreysay ku qirtay inuu dagaal toosa la galay ururka al-shabaab ee soomaaliya iyo ururka alqaacida ee dalka yemanka howlgala wargelintaas uu sharci-dejiyayaasha maraykanka ku wargeliyey ayaa warbixintu sheegtay inay hoos imanayso qaanuunka awoodaha dagaalka hase yeeshee faahfaahinta howlgalladaas ayaa ahaa kuwa qarsoon aad baad u mahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa waryahayaga maxamed cabdi xasan sandheere oo inoo soo koobayay warbixinta wargeyska washington post ay ka qortay weerarka faransiisku ay ka fuliyeen soomaaliya iyo hadalkii madaxweyne barack obama uu arrintaasi ka jeediyey